bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniin ah taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha mey sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta mar kale u fadhiisanaysa dhegaysiga dacwaddii la xidhiirtay qaraxii diyaaradda daalo ee labadii bishii februari ee sannadkan iyadoona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya hore ay u hordhigtay in caddaymo dhowraa la horkeeno si loo qaado xukunka dacwaddan loo haysto afar iyo toban muwaadin oo soomaali ah kuwaasoo lala xiriirinaya ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab iyo inay sahleen weerarkaasi lagu qaaday diyaaradda daalo oo qof walxaha qarxawata u raacay maxkamadda ayaa maanta u fadhiisanaysa mar kale dacwaddaasi iyadoo horey maxkamadda ugu celisay kiiskan dacwad oogayaashii keenay waxaana haatan la filayaa in maanta mar kale ay bilaabato xasan nuur shuute ayaa hore u sheegay inaan lagu haynin dacwad ku filan ragga lagu soo ogay ee afar iyo tobanka ah oo ruux ka mid a ay tahay haweeney iyaduna qayb ka ah dadka dacwaddani loo haysto maamulka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay go-doonka qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne oo ay biyaha fatahaadda webigaa sii goodoomiyeen kuwaasoo ku xayiran qaybo ka mid ah xaafadaha gudaha magaalada beledweyne gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan haatan samata bixinta qaar ka mid a dadka ku go-doonsan gudaha magaalada beledweyne kuwaasoo u sheegay inay xayireen biyaha ku fatahay qaybo ka mid a xaafadaha magaaladaasi waxa uu tilmaamay guddoomiye ku-xigeenku inay haatan la tacaali doonaan sidii ay arrintaasi kaga badbaadi lahaayeen dadka ku xayiran biyaha asigoo dhinaca kalena ugu baaqay hay-adaha iyo dowladda soomaaliya in si deg dega gurmad dadkaasi loola gaaro walow uu dhaliilay waxtarka dowladda soomaaliya ee ku aadan dadka dhibaataysan ee gobolka hiiraan
marka hataa waxaan sameynayna insha allah dadka sidiyaa looga badbaadinay diinkaas webigaan degannahay gurigaas soo guurda waa gelaynaa waa talaalanayna dadkeena aad arrintaas u yaqaanaan marka dadka hataa inaan wax qabano dadkii aan daran aan kasoo karnaa rabnaa meesha aan biyaha kasoo bixino oo meel banaan aan geyno cid kale aan geyno taas dhaqashada ugu jirtaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadaada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan boqorada waxaan leeyahay gargaar marjansa aa la rabaa oo diyaarada lagu geeyo hataa gu ma ma sugi karno daawura aan kusoo rara ma sugi karno dowladda waxaan ka codsanayna madaxweynaha barabsor xasan shibaan ka codsanaya oo raisal wasaaraha ka codsanaya dadka reerkiina maanta dhibaatada ay ku jiraan warwad ma soo marin hadday dowladdii dowladdayna tahay waxaan rabnaa in dadkaasi in marjansa ah ceelkaana raashin loo geeyo dadkaas hadda meeshaa ku dhibaataysan biyaha ku baabacayna in laga sororo la geeyo ceelkaana la geeyo si loo badbaadiyo wixii dhibaatadii jeclaa u dhaxayso wixii laga dhaawacday ama ha gudsiiyo ama ha noqdaan kuwa dagaalka ku wax ku noqday ama ha noqdaan kuwa biyaha wax ku noqday laakiin hadda waxaa la rajaynaynaa in yani inta dhiman loo gargaaro la gacan qabto beesha caalamka ayaa soo dhoweysay qorshaha madaxweynaha soomaaliya ee go-aanka ugu qaatay hanaanka doorashada ee sanadka lagu wada in dalka ay ka dhacdo iyadoo wareegta madaxweyne oo shalay gelinkii hore ku saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in hanaanka doorashada ee sanadka lagu wada soomaaliya loo daayo qaabkii hore ay u heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kaytin ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi ay soo dhoweynayaan haddii ay yihiin qaramada midoobe waxauna tilmaamay in go-aankaasi uu yahay mid sahlaya si ambaqaadista xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee dalka soomaaliya waxa uu tilmaamay in wax laga qaban doono dadka isku daya inay arqaladeeyaan heshiisyada horumarka leh ee ay gaarayaan bulshada madaxda soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in qaramada midoobey mar walba ay garab taagan tahay go-aankaasi oo ahaa go-aan loo baahan yahay kuna yimid xilligiisii waxa uu tilmaamay in lagu dadaali doono adkeynta amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan kuwaasoo ay xaqiijin doonaan qaramada midoobe iyo amisom asigoo dhinaca kalena ugu baaqay caasimadaha maamul goboleedyada in xayndaab adag la geliyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinkaasi sida uu sheegay michael ketin oo waraysi siinayay idaacadda v o eda qaybteeda afka soomaaliga
decree means that the electoral process process will take place uh, roughly on time. But w- We're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously. Amazon, as well as clan elders, to minimize the possibility of Al-Shabaab attacks.
si la mida jaamacadda carabta ayaa u soo dhoweysay go-aankii madaxweynaha soomaaliya ee ku aadanaa hanaanka doorasho ee sanadkan lagu wado in soomaaliya ay ka dhacdo waxaana dowladda soo waxaana jaamacadda carabtu ay tilmaantay in arrintaasi ay tahay mid loo qaaday dhinaca horumarka jaamacadda carabta ayaa waxa ay sheegtay in iyadu ay ku haysay maanka mar waliba garab istaagga dowladda soomaaliya waxauna waxayna sidoo kale sheegtay in muddo ay la socotay xaaladda soomaaliya taasoo keenayso in loo oomanaa in wax laga qabto arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee in badan mugdi iyo madmadowga uu ka jiray ee ku aadan dhinaca baarlamaanka soomaaliya wakiilka jaamacadda carabta ayaa waxa uu sheegay in ay haatan si aad ah u soo dhoweynayaan arrinkani ka soo yaray madaxweynaha soomaaliya ayna garab taagan yihiin hanaanka dowladda soomaaliya ay ku wado inay u dhacaan doorashooyinka sanadkan lagu wado in soomaaliya ay ka dhacaan walow haatan bilo kooban ay ka harsan yihiin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka jubbaland ayaa soo dhoweeyey go-aankii dowladda soomaaliya ee ku aadanaa hanaanka doorashooyinka ee sanadkan in loo deeyo sidii ay horey ugu heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana ay sheegtay jubbaland in arrintaasi ay meesha ka saarayso isqaqabsi iyo sidoo kale siyaasad hor leh oo soo kala dhex galo siyaasiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay jubbaland in ay arrintaasi si aad ah u soo dhoweynayaan go-aankaasina u ahaa go-aan u adeegaya horumarka iyo hanaanka doorashooyinka ee dalka iyadoo sidoo kale jubbaland sheegtay in arrintani ay meesha ka saarayso isqaqabsi hor loo soo kala dhex galo dhinacyada siyaasadda ku heshiiyey horey xalkana kaga gaadhay hanaanka doorashooyinka madaxweynaha soomaaliya shir jaraa'id oo aruurnimadii hore ee shalay ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayuu ku sheegay in gebi ahaanba hanaanka doorashooyinka uu ka soo wareegay baarlamaanka soomaaliya loona day doono sidii hore ay ugu heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya walow arrinkaasi uu ka cariisiiyey qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya inkastoo aan wax badan layska weydiinaynin aragtida ku aadan baarlamaanka soomaaliya ee ah hanaanka doorashooyinka ee sanadkan laba kun lix iyo toban lagu wado in soomaaliya ay ka dhacdo wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in dabacsanaanta xukuumaddu ay keentay in garoonka muqdisho stadium ay iska deganaadaan xubno ka tirsan ciidamada amisom waxa uu sheegay wasiir nuux in ay dhaqaalo badan uu ku baaqanaya haatan garoonkaas iyadoo dhibaatooyin ay ugu jiraan xiriirka kubadda cagta iyo dhallinyaro soomaaliyeed ku ciyaarista kubadda cagta garoomo aan istaahilin waxa uu nuux tilmaamay in looga baahan yahay xukuumadda soomaaliya inay ka shaqayso qorshe ku aadan in amisom laga saaro garoonkaasi ugu dambayna dowladda soomaaliya ayaa safiir cusub ay u magacowday dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada roma iyadoona la bedelay safiirkii hore ee dowladda soomaaliya halkaasi u fadhiyey safiirkan cusub ee loo magacaabay magaalada rome ayaa lagu magacaabaa jenaraal cabdiraxmaan sheekh ciise waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu la wareego xilka safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi talyaaniga asigoo beddel u noqonaya safiirkii hore soomaaliya halkaasi ugu joogay magacaabista jenaraalkan ayaa waxay imaanaysaa xilli muddooyinkii dambe si aadan loo hadalhayay isbeddelo lagu sameeyey qaar ka mid a safaaradaha dalka dibaddiisa ay ku leedahay soomaaliya waxauna ugu dambeyn waxauna maalmihii dambe ama mas-uulkan haatan xilkaasi loo magacaabay la taliya dhanka siyaasadda u ahaa ama ciidamada u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo beryihii dambe ka howlgelaya xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo a saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh